waxaa la yaab leh oo aanu fahmi kari weynay ummadduna ay la wareertay rag mas-uuliyiin macaaridis ku sheegaya oo le eritrea waa dal aan walaalannahay goortaan walaalownay ay dee bal ha noo sheegaan goorta cilaaqaad uu naga dhexeeyo iyo halkaanu cilaaqaadkaa ku wada galnayna ummadda ha u sheegaan waxaad og tahay adigu rabadaanow in dagaalkii dumeera askar nagaga dhimatay caruuro badani ku agoomoobeen sidee loogu macnayn karaa maanta ragga macaaridka ee le walaalaan nahay eritrea ya carur ubadka agoomahaas dumarkaas agoomahaas inta naga maqan shan iyo tobanka naga maqan maxay ku micnayn karaan maxay waxaas ku timid halkay ku dhameeyeen goormay dhammaatay arrintaas waxaa kaloo jira websitekaas ay ka soo qaadeen maqaal ay ku cambaaraynayaan dowladda etoobia dowladda etoobia waa dowlad aan jaarnahay aan walaalanahay heshiis wanaagsan naga dhexeeyo oo qoto dheer oo dhinacyo badan leh wax badanna aanu wadaagno ka dowlad ahaan annagu ma ogolin in dowladaha jaarka intaanu walaalaha nahay wadanka aynu aanu wadan ahaan aanu isku xidhan nahay dalka yaga iyadoo la joogo laga cambaareeyo amnigeeda wax looga dhimo iyadoo halkan la joogo waxaa jire kale haddaan ku noqdo dowladda eritrea dadkii reer baadiye ahaa ee xadka u kala gudbayay wixii raba inay de xaggan usoo gudbaan inay qafaashaan oo meel aan xuduudka u dhoweyn ay geeyaan oo ilaa hadda qaar badan la laayayba jira dalkaas walaalama noqon karno wixii xaggooda u gudbo kolka reermiyigeed isku kala gooshay reermiyiga isku kala gooshay kolba dhinac daruurtu xagay ku daado ayay reermiyigu ay ay inta badan tagaan oo xooluhu tigaada iyo biyahaasay daba socdaan marka markay daruurtu halkayan ku daado reermiyiga isla soo guur dee waa dad dad ka dhexeeya labada labada labada xad laakiin inta badan ah reer jabuuti in badan baa iyaga laftigooga dadkaas rayidka nootablada waxaa afka qalaad loo yaqaan amba caaqilada caaqilada la laayahay oo meel ayaa iyo meel ay geysay dowladda casmari taliska casmari aanu garan laanay haddaba qolyaha mucaaridku waxay ku tilmaameen inaad masabidaysaan oo hadalka sidaad u dhigteen aan iyagu u dhigin oo aan hadalka sidaa waran marka maxaad ka odhan leed arrinta nin daad qaaday xumbe cuskay weyey maanta miciin waxay ka dayeen eritir taliska casmara ayay miciin ka dayeen markay xaggan ay waxay ka helaan ay waayeen laakiin wax dee qarsoon oo annagu aanu bedelayno amba aanu leenahay sidan ay u dhigi karaan maaha adiguba waad ogtay rabadanow internet baa jira waad la soo bixi kartaa facebookooga waad arkaysaa waad ka dhexelaysaa fideoyay duubeen odayaal waaweyn oo macaarid ka tirsan ay leeyihin eritrea walaalaan raggaasi malaha xusuustooda gaaban waxaan ku xusuusin karaa rabadanow berigii eritrea iyo ay ku duushay dalka yemen cali cabdalle saalax madaxweyne ka ahaa conference buu ku qabtay ashir buu ku qabtay sanca uu wadamada degmada oo dhan uu ku casuumay uu yidhi kaalaya oo dalkaas dalkasta la dagaalamaya degmadii xasilooni daridu ka abuuray aan takoorno madaxweyne ismaaciil cumar geelle ninkii keliyahaayee diiday buu ahaa wuxuu yidhi eritrea waa dal aanu jaar nahay oanu saaxiib nahay waagaas maxaa ka dambeeyey eritrea markii ay yeman problemkoogii dhammaaday jabuuti haddana u soo jeestay waa kii dumeeraan weerar ku soo qaaday oo yidhi dhulkan anigaa leh markaas raggaas waxaan odhan lahaa fallaadi gilgilasho kaagama goodo barafyadiio cad cadaymihii ayaanu wada haynaa annagu waxaanu ku ka been sheegayno ambaanu ku ku dhaleecaynayno macaarid ahaan khadka kaga saara aanu leenayna maaha waa wax cad oo la taaban karo oo iyadiyo qoraala iyadiyo maqal iyo muuqaalaba intaba waanu haynaa waxay ku jiraanba facebookooga cid ayaaliyo ciddii doontaa way ka daalacan kartaa